بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda kontonaad min suurati asaafaat qaala allahu tacaala faaqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun qaala qaa'ilun minhum innii kaana lii qariin yaquulu a innaka lamina almusadiqiin أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين waxaynu ku soo jirnay oo aynu soo haynay dadkii wanwanaagsanaa abaalmarintii ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala iyo jannadii lagu maamuusay kuwa ahlu jannada ah waxaa laynoo soo tilmaamay gabdhahaas qaasiraatu darfi ah ee araggoodii laabaa xabisay inay xaasaskoodu yihiin tilmaantii gabdhaha waa la soo sheegay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa aqbala bacduhum ahlu jannihii barkood baa soo qaabilay calaa bacdin barkii kale yatasaa'aluuna iyaga oo wax isweydweydiinaya waxaa weeyaan meel bay inta fadhiistaan bay waxay ka sheekaysanayaan wixii adduunka soo maray ayay ka sheekaysanayaan taas bay isweydiinayaan adduunyada xaaladeedii iimaankay lahaayeen iyo cibaadadii faa'iidada ay maanta joogaan oo ay abaalmarin ku heleen ayay isweydiinayaan wixii acmaal saalixaada meelihii laiskugu imaan jiray hebelow ma garanaysaa maalintaynu halkaas ku cibaadaysanayn maalintaan khayrka dhegaysanayn maalintaan cilmiga baranayn maalintaan cibaadadaas la nimid wixii bay isweydiinayaan iimaankoodii iyo waxay rumaysnaayeen iyo midhahay maanta dhexleen ayay isweydiinayaan iyadoo ay sidaa taho iska sheekaysanayaan waa meel sheeko wanaagsan ay taalle qaala wuxuu yidhi markaas qaa'ilun mid hadla oo minhum ka mida tabtaasi u imaanaysa hadalkan baa imaan doona aakhiro markii la tago mid ahlu jannada ka mid ah ayaa wuxuu yidhi innii aniga kuwii kale u warramaya innii aniga kaana lii waxaa ii ahaan jiray qariinun mid saaxiib oo sadiiq ah jaliis ah nin baanu saaxiib ahayn oo wada fariisan jirnay bacigoo inkirsanaa in laysi soo saarayo yaquulu wuxuu dhihi jiray a innaka adigu anuu ila hadlayaabu leeyahay ninka adduunka warnimayahu nin baa adduunka saaxiib ahayn wuxuu idhihi jiray a innaka adigu hebelow la minalmusadiqiina mayaa ka mid tahay kuwa rumaysan bacfiga iyo is-abaalmarinta waxaasaa aaminsan tahay ayuu idhihi jiray nin baasaa idhihi jiray wuxuu dhihi jiray a idaa mitnaa markaan dhimanno oo wa kunnaa aan ahaano turaaban ciid iyo wa cidaaman lafo a innaa annaga a innaa annaga lamadiinuna kuwa la jazaynayo la abaal marinayo mayaanna markaan baabaanoo eber noqonno mayaa nala xisaabinaya nala abaal marinaya acmaashaan adduunka la nimid mayaa inta nala keena nala ka abaalmarinaya waxaas wax ka jiraan ma jiraan buu leeyahy wax sheegaysid arrimahaas haddaa aaminsan tahay waxba kama jiraan wuu la yaaban yahay ma saasaaba aaminsan tahay waxa waxbaba kama jiraane marka nin saa i dhihi jiray baan saaxiib adduunka ahayn aayaddu waxaa moodaa caawaba inay soo degtay laanna maanta waxaa batay mulxidiinta iyo kuwa ikiraya bacfiga iyo isu soo saarka iyo is-abaalmarinta iyo aayaadka ilaahay kuwaas baa batay ilxaadiyiinta iyo balaayooyinkaas waa badan yihiin oo intaasoo mashaariicay wataanoo waade qofkaani saaxiib baan lahaado wuxuu igu yiridaas waxa yaquulu ainaka la min almusadiqiina dee qof baa qof waay wuxuu leeyahay nadaam baan ku hayaa iyo mashruuc baan ku hayaa iyo layn baan ku hayaa ha laynka u hayo markuu u sheegana waa layn ilaahay looga fogaanayo waa layn iyo mashruuc ilaahay looga fogaanayo oo khatar ah oo qofkan aakhiradiisii ka fasaadinaya iyo iimaankiisi waana badan yihiin maanta meel kastay ka qaylinayaan iyagoo luuqo kasta ku hadlaya marka wuxuu yidhi ninkii ahlu jannada ka sheekaynayey ninkaas baa adduunka isnaqaanadoo saasuu idhihi jiray markuu isoo ila sheekay ii sheekaynayo markaas wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi kii muuminka ahayoo sheekada waday hal antum warma tihiin ahlu jannow raggiinna ila jooga oo saaxiibbaday ahow muqdalicuuna kuwa ila soo fiirinaya ma ila soo eegaysa ya naarta kaalay ila soo fiirsha ninkii dee jannada igama muuqdee hadalladaasna waa idhihi jiraye war ninkii qariinka ahaye dee saaxiibka ahaa bal kaalaya ila soo fiirsha war ma ila soo fiirinaysaa waa su-aal hal antum ma tihiin muqdalicuuna fadalaca marka wuu soo daalacda isagiibaa soo hanqaloocsadayoo soo fiiriyey fa ra'aa wuxuu arkay kii mu'minka ahaa hun ninkii ninkii saaxiibkiisa ahaa ayuu wuxuu ku arkay fii sawaa'i ljaxiimi naarta jaxiime la yidhaahdo bartamaheeda naarta dhexdeeda ninkiioo ku cadaaban oo halkaas ku rafaadsan ayuu arkay oo naari hurinayso halkaas uga muuqda oo haddee jannadiioo aclaa ciliyiin ku taallay meesha u sarraysa iyo naartiioo sijiin asfala saafiliin meesha ugu hoosaysa macnaha ku taalla see bay isku arkayaan ha la yaabe ilaahay baa istusaya haa waa loo muujinayaa markaasuu indhaha saaraya adduunkan baaba wax yaroo halkan la keenay meesha u dambaysa wax marakan ka socda ka daawanaysaa soo maa waama ka arkaysaa waxa weeyaan waa la tusayaa indhaha loo saaraya marka fadalaca ninkaa isaga ah wuuba daalacday wuu soo arkayaa wey ninkiibuu indhaha soo saaraya waa ninkay saaxiibada ahaayeenoo halaagi gaaray oo khatarta geliyey oo laymanka u hayey qaala hal antum mudalicuun saasay dhahaya qaabku usoo daalacanaya nidaamkaas dee ilaahay baa og wuu soo daalacday wuu soo arkay mise ninkii wuxuuba ku jiraa naarta dhexdeeda ayuu ayuu joogaaba fa ra'aahu fii sawaa'i ljaxiim ayuuba ku arkay halkaas uga muuqda markuu arkay qaale wuxuu yidhi kii muuminkaa tallaahi ilaahay baan ku dhaartay in kita waxaad sigtay niyahow oo u dhowaatay la turdiini inay halaagto haddaan ku raaci lahaa maalintii halkaasaan joogi lahaa wallaahi wuxuu leeyahy tallaahi ilaah baan ku dhaartay ya in kita waxaad sigtay oo u dhowaatay la turdiini inay halaagto ayaa sigtay u dhowaatay oo aad i dhumiso walowlaa nicmatu rabbii rabbigay nicmadiisu ma jidheen haddaysan jidheen ilaahay fadligiisa ilaahay igu mannaysay oo igu tafadulay oo iimaanka ilaahay igu xasiliyey iimaan xaqiiqa ah aan liiqliiqad lahayn ee dhab ah ilaahay igu sugay taysan taasi jidheen la kuntu maanta waxaan ahaan lahaa min almuxdariina kuwa naarta la soo xaadiriyey bartaas aa ku xirxihan tahay baan joogi lahaa jaxiimo dhexdeeda ah ilaahay baa ibadbaashay dad badan baa dad waxay sabab ugu noqonayaan inay iimaanka ka kaxeeyaan oo gaalaysiiyaan oo afcaal xunxun iyo munkaraad ay ma garanaysaa madaxa u geliyaan iyo muubiqaad iyo dembiyada waaweyn oo khatarka ah waxaasoo dhan marka waa khatar weeyaan arrimo khatara wey intaa markay dhacda muuminkiibaa hadalka sii wadaya wuxuu yidhi nicmaan anagu haysanaa iyo janne afamaa naxnu hadda anagu ma nihin mayaa bimayitina kuwa dhimanaya nicma haddii adduunka qofka la siiyo dee waa ka tegaya ama iyadaa ka tegaysa waxaan janno ah kaba dhiman mayna mayaa ilaa mowtatana aluulaa dhimashadayadii hore mooyaane wamaa naxnu mana nihin mayaa bimucadabiina kuwa la cadaabaya cadaabna saasaan aamin kaga nahay mayaa haa tafsiir kalena waa jiraaye markaasuu dhahaya inna haadaa kaa isaga oo ahla jannaha lagu abaalmari lahuwa isagu alfawzu liibaan weey alcadiimu weyn alla nicmo weyn taasa ah nicmada weyn ee qofku ku badbaadayo taa weeye limili haadaa kaa oo kale falyacmal ilcaamiluuna kuwa camal falanaya ha usoo camal fasheen saas bal hadda u fiirso inna haadaa kaas lahuwa isaga alfawz alcadiim limili haadaa limili hada aljazaa alkariim abaalmarintan wanaagsan oo kale falyacmal ilcaamiluun kuwa camal falanaya ha usoo camal fasheeno kuwa dadaalaya sidaasoo kale ha usoo dadaaleen waxa weeyaan wax la yidhaahdo camalfal iyo maalgashi iyo mashruuc samayn waxa u wanaagsan baa middan ah inuu qofku maalintaa wuxuu ku badbaadi lahaa halkan ka tabcado sidaan inuu halkan ka shaqayso waxaaba la leeyahay aayaduhu waxay ishaarayaan laba nin oo shirgo ahaa culimmada qaar baaba dhaha walaaley ahaayeene siddeed kun oo dirham bay haysteen midkoodba afar buu hela midkood ilaahay baa caabudi jiray ganacsigana nin wuxuu ahaa ka daaho oo ku gaboodfalo oo aan waxba la soo bixin dhaqaale ah iyo arrimaha adduunka nin ka xirxiran buu ahaa ninka kalena wuxuu ahaa nin la fahansiiyey sida xoolaha loo baro oo iqhtisaadiga iyo nidaamka iyo dhaqaalaha ilbax ku ah markaasaa kii ilbaxa ahaa xoolihii ka socday kii aan waxba tabcanaynin xoolihiisiibuu rogrogay waa u bateen markaasuu daar gataa markaasuu addoommo gataa markaasuu beera gataa markuu wax soo gataba wuxuu usoo bandhigaa kii mu'minka ahaa wa fakara calayhi bikarati maal waa ugu faanaa anigu waxaanan keena beeraan sameeyey guryaan gaday addoommaan gatay shaqaalaan haystaa waxaana anigu maanta leeyahay budhaha waanu u faanayaa markaasaa mu'minkuna markuu kaa warkiisa maqlo ilaa lacagtiisibuu haystaaye intuu daarta ama beerta ka bixiyoo kale buu wuxuu sadaqaystaa oo wuxuu yidhahdaa ilaahay ow qasri weyn oo jannada amaan kaaga gatay waa sadaqeey maalintii dambe waxaa u yimid saaxiibkiisa xoolaha badnaa wuxuu yidhi waryaa xoolahaada maxaa ku samaysa soo yidhi tasadaqtu bihi lilah ilaahay dartiis baan u sadaqaystay markaasuu inta ku jeesjeesay wuxuu yidhi a innaka la min almusadiqiina ma kuwa waxaa rumaysan ba aduu hadda ku jidhaa ha is abaalmarin iyo sadaqa iyo ma waxaasaa aaminsan tahayba aayaadku halkaasay ku yimaadeen baa layidhi deedna labada nin xaalkoodu wuxuu noqday baa layidhi wixii ilaahay kitaabkiisa kaga qiseeyey dee suuratlkahfi suuratlkahfi baa laba nin lagu sheegay laba nin baa looga qisaya aynu ku soo mara halkaasaa labadaa nin weeyaa lagu leeyahay labadii ninoo tusaalaha lagu qaatay wey wadrib lahum maala rajulay sidaa marka ay dhacday ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala adalika khayru nusulan am shajaratu zaquum ayaa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala adalika midkaas jannada iyo nicmadeeda iyo khayrkaas mayaa khayrun khayr ah oo khayr badan nusulan xagga martigelyada nusulka waxaa la yidhaahdaa waxa martida loo diyaariyo cunno iyo cabitaan ah weliba inta hore hordhaca ah wixii kalena ka dambeeyaan war makaasaa wanaagsan am shajaratu zaquumi mise geedda shajaratu zaquum la yidhaahdae jahannamo dhexdeeda ku taal baa wanaagsan labadaa kee fiican qudaar miro jannadana waxa yaal mayaa fiican mise shajaratu zaquum taas baa fiican shajaratu zaquumku geed caleen yaryaroo aan weynayn oo caanalaho caanihiisu meeshay kaa taabtaan qofka ay goosanayaan oo xooluhu aysan cunin oo urtiisu qurmuun tahay oo noocaasa weeye baa la yidhi waa la iska garanayaa midda fiican ilaahay wuxuu yidhi innaa hanaga innaa hanagu jacalnaahaa geedaa shajaratu zaquum waxaan ka yeelnay fitnatan fitnaan uga dhignay lilaalimiina kuwa aalimiinta imtixaan iyo fitna uga dhignay gaaladu markay maqleen geedkaas zaquum la yidhaahdo oo qur-aanka lagu sheegay oo la yidhi naarta dhexdooda ka baxaa bay waxay dhaheen kayfa yakuunu fi naari shajara dab baxaya naar ah sidee baa geed uga dhex bixi karaa naartu geedaha iyadaaba cuntoo baabi'isa see bay ku dhici kadhaa waa sii fogaadeen see bay ku dhici kadhaa bay dhaheen dab in geed ka dhex baxo bal maxamed wuxuu inoo sheegayo bal arka marka ilahi wuxuu yidhi annagaaba geedka fitno ka dhignay adduunka markay joogeen wakaas waa lagu fitneey aakhiro markay tagaanna waa lagu cadaabaya iyaday cunayaanoo quud looga dhigaya labada jeerba innaa jacalnaaha fitnatan lilaalimiin soo ma ahayn aayadda qur-aanka ina shajarata azaquum acaamu laiim waynu ka gaari doonaa insha allah ilaahay wuxuu yidhi fitnaan ka dhigna waxaa ka garanaysaa abujahal baa wuxuu u yimid dadki wuxuu yidhi zaquum ma idin sheegaa waa subag burcada iyo timir ha ka baqinina geedkaasa soo lama sheegin oo laydinku goodin maayo haba ka baqinina markii dambe intuu isna soo qaaday timirtii iyo burcadkii buu yidhi tasaqamuu kan isku isku goost waa kan maxamed wuxuu idinku goodinaya oo idinku cabsigelinaya haddaad isku cuntaan wax dhibaatama waa dareemaysaan maya dhahayaan moogta wa kaas buu yidhi waxaa waa laydiin sheegaya zaquumka aa maqlaysa ilaahay wuxuu yidhi innahaa geeddaas shajaratun geed weeyaan shajaradaasoo takhruju tambutu baxda fii asli ljaxiimi jahannamo salkeeda ayay ka soo baxaysaa ilaahay qudradiis dee nebi ibraahimba dab baa lagu ridaa dabkiina waxma yeelin geedkaanna dabbuu ka dhex baxaya ilaahay baa maamulaya meesha geeddaani naarta jaxiime la yidhaahdo dhexda meesha ah bay ka soo baxaysaa halkaasaa laamaxyadu kasii kala farcamaya dalcuhaa geeddaa ubaxeeda iyo miraheeda hadda dalciga miraha looga jeedaa geedkaa mirihiisu kaanahu waxaaba moodaa ruusu shayaadiini shayaadiin madaxyaashood geedkaa mirihiisa waxaa moodaa madaxyo shaydaan madaxyaal shaydaan ayaa moodaa geedkaa mirihiisa foolxumada iyo liidashada madaxyo shaydaan baa mooda hadda madax shaydaan haddaa awal aragtay baa garan lahayd geedkan inuu foolxun yahay marka laakiin waxaa la yidhi waxaa loogu shabahayaa yaanba hadda madax shaydaan dadku arag oo dadka lala hadlaya isan weliba arage nufuusta dadka waxaa ku jidha dhammaantood oo ku dabacaysan anna shayaadiina qabiixatulmadar shayaadiintu inay markasta foolxun yihiin matalaad baa laga haystaa balaayo foolxun inay yihiin malaa'igtu wax qurux badan inay yihiin shayaadiintu wax foolxun inay yihiin oo kuwan shayaadiinta madaxooda iyo timahooda iyo balaayadooda oo dhan ay si kala tahay ha isku ekaysiinin marka adiguna ha isfool xumayn si fiican u jaro si fiican madaxa u simo si fiican u shanlayso si nadaamsan dhaqan wanaagsan la imow a kuwaana madaxyadooda lacay shayaadiinta ee balaayada madaxyadooda foolxun yihiin markaasaa geeddaa waxaaba moodaa shayaadiin madaxyadood miraheeda saasaa mooda ilaahay wuxuu yidhi fa innahum kuwa gaalada ah la aakiluuna kuwa ka cunaya weeye minhaa geeddaa xaggeeday ka cunayaan gaajada markay ka badato waxaan la liqi karin oo dhibaato badanna weeye markaasay ku khasbanaanayaan inay afka la galaan xaggeeday ka cunayaan famaali'uuna way buuxinayaan minhaa xaggeeda albuduuna calooshay ka buuxinaya way iska liqliqayaan calooshay ka buuxinaya iyadaa qudaar u ah iyadaa raashin u ah meeshii qoladii ahlu jannaha la siiyey barwaaqada ogeyd waray arrintaasaa imaan doonto xaqiiqa xadiid baa wuxuu odhanayaa hal dhibic oo geedkaa zaquumkaa ah haddii lagu dhibciyo badaha adduunka ardada oo dhan dadka jooga noloshooda way ka xumayn lahayd dhibicdaasaa fasahaadin lahayd maxaa u malaynaysaa qof cunno looga dhigay oo qadayo quud looga dhigay hal dhibic haddii badahan adduunka lagu bitiyo lagu dhibciyo dadka dhulka jooga adduunka noloshoo dhan waa ka xumaan lahay sun kiimikaabay ku noqon lahayd balaayo ah xadiid waxaa ku soo arooray sanadkiisu fiican yahay geedaasi caloosha ka buuxinaya geeddii markay caloosha ka buuxiyaan waa ku marganayaane de sharaac bay u baahanayaan ilaahay wuxuu yidhi uma ina lahum iyaga waxa u ahaaday la shawban barax isku dar uma in uma ina la shawban barax ama isku dar oo min xamiimin ka ahaaday baa lahum iyaga u ahaaday uma ina lahum iyaga waxaa u ahaaday calayhaa geeddaa dusheeda zaquumka waxay ku liqayaan iskaga dejinayaan la shawban sharaab isku dar ah oo baraxa oo min xamiimin ka ahaaday markay haraadku ka bato oo geeddii ay cuneen ayay cunayaan midaana cabayaan waa wax la isku barxay oo xaggee ka yimid ilaahay baa yidhi min xamiimin buu ka ahaaday biyaha kulaylka meesha u dambaysa markay ka gaaraan oo qofkii saa wejiga markuu ugu soo dhameeyo diirku ku soo dhacayo biyo noocaasa weeye sharaab noocaas marka la shooban maxaa la yskaga dara waxaa la yskaga daray baa leeyahay dadkan ahlu naarka ah dhacaankoodii iyo carunkoodii iyo dhiiggoodii iyo biyaha kulul iyo balaayadaas baa la yskaga geeyey waa wax la shawb la shawb waxa weeyaan wax laysku dardaray weeye waxaasay cabbaya oo sharaab looga dhigaya ilaahow kaa magan uma ina mari marka waxaa garanaysaa xoogaa meesha ay sharaabka u aadeen xoogaa meel geesahoo naartisaa uga baxsan oo kale oo naar kalaa bay u baxaya kaasaa leeyahay uma ina marjicahum noqodkoodu markay waxaa cabbaanna laylaljaxiimi buu ahaaday jaxiimay misna u noqonaya meesha jaxiime la dhihi jiray ayay u noqonayaan marka muqaatil wuxuu leeyahy xamiimku waa khaarijaaljaxiim jaxiime meel ka baxsan bay biyahan xamiimkaa ka soo cabbayaan waay markay ku arooraan oo soo cabbaan jaxiimadii baa misna lagu soo dheelmaya lagu soo celinaya marka xamiimkani waa martigelyo oo loo horumarinayo sida kuwa ahlu jannada ah nusul iyo martigelyo wanaagsan loo siinayo baa kuwaana waxaan baa la siinaya maxay waxaan ku mutayseen ilaahay wuxuu yidhi innahum iyagu alfow waxay heleen aabbaa'ahum aabbayaashood daalliina ayay ka heleen kuwa dhumay aabbayaashood bay waxay ka heleen oo ka soo gaareen baadinimo say waa ku daydeen fahum kuwan gaalada ahi calaa aaaar yuhracuuna kuwa la dedejinayo weeye calaa aaahaarihim aabbayaashood raadadkoodii baa lagu dedejinayaa oy daba socdaan ooy tillaabada ay la raacayaan daliil ma haysaan xujo ma haysaan baadinimadii aabbayaashu ay ka soo gaareen baa lagu dedejinaya walaqad dalla wallaahi ama wacizatii wa jalaali baan ku dhaartay laqad dalla waxaa dhumay qablahum kuwaan hortood akaru lawaliina kuwii hore badankoodii baa dhumay nebi allow ummaddaadaan laguu soo diray ka hor ummadihii hore badankoodii waa dhumay waxa naarta gelayaa tiradii bay ka bateen walaqad xaqiiqe arsalnaa waxaan dirnay fiihim kuwaa dhexdoodana mundiriina baan u dirnay rusul u digta ayaanu u dirna rusul u digta cadaab ilaahay uga diga ayaan u dirnay laakiin may aqbalin ee gaaladii waa diideen fandur bal fiiri marka waa la halaagay markay diideen kayfa sida kaana u ahaaday caaqibatulmundariina kuwii loo digay ciribtoodii siday ahaatay bal hadda fiiri ilaa cibaadallaahi almukhlasiina mooyaane laakiin cibaadallaahi ilaahay addoommadiisa almukhlasiina ee la khaalis yeelay ama almukhlisiina camalkooda khaalis yeelay fa innahu najow min alcadaabi iyagoo cadaabkii waa ka badbaadeen weeye iyagoo cadaabkii waa ka badbaadeen walaqad naadanaa nuuxun fala nicma almujiibuun bal aayaddan cajaa'ibteeda fiir ilaahay wuxuu yidhi wallaahi wacizatii wa jalaali baan ku dhaartay laantu waxa weeye muwadi'atun lilqasam baa la yidhaahdaa dhaar baa loo sii gogoldhigayaa wabillaahi wallaahi wacizatii wajalaalii laqad naadaanaa waxaa noo dhawaaqday oo noo baaqay oo noo yeertay nuuxu nebi nuux baa noo dhawaaqay baa ilaahay dee markuu noo yeerayna oo noo nabariyoo noo dhawaaqdayna nebi nuux waa markii qoomkiisu beeniyeen fala nicma waxaa nicmo lahaaday almujiibuuna kuwa ajiiba kuwa ka jawaaba dhawaaqii nebi nuux annagaa u nicmo leh nebi nuux waxa weeyaan baa ilaahaybow ilaahayba beri deedna fale nicma almujiibuun almujiibuun bal arrin siiqatu ljamc waa ilaahay baa almujiibuun waxaa saa loo jamcinaya mataqaanaa waa lilcadamati walkibriyaa marka meeshaan suuraddu toddoba qisay sheegtaa ilaa lix qiso ilaa toddoba qiso oo si gaagaaban kooban loo tilmaamayo tii u horreysay weeye qisatu nuux baa la yidhaahdaa qisatu ibraahim baa ku xigaysa qisatu dabiix ismaaciil nebi ismaaciile gowricu usoo baxay baa ku xigaysa qisatu muusa wa haaruun baa ku xigaysa qisatu ilyaas ayaa ku xigta qisatu luud iyo qisatu yuunus qisooyinkaasay suuraddu sheegaysaa dhammaan waxaa loo sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la dejinayaa loo tasliyeynayaa waxaa kaloo loo degayaa ciddii gaalowda oo ummadda ah kuwa hore wixii ku dhacay oo kale inay iyana ku dhacayaan ayaa la tilmaamaya walaqad naadaanaa nuuxun ya ilahayba gargaar weydiis fala nicma almujiibuun baa ilahay fala nicma waxaa nicmo lahaad almujiibuun baa nicmo lahaad allahu akbar sidaas weeyaan fala nicma almujiibuun ilaahay wuxuu yidhi wanajaynaahu waanu badbaadinay nebiyullaahi nuux waa badbaadinayo wa ahlow ehelkiisiba min alkarbi kurbadi alcadiimi weynaa baanu ka badbaadinay dadkii waayadii doonta lagu qaaday labalaba loo saaray iskala nooca wajacalnaa waxaanuna ka dhignay duriyatahu nebi nuux duriyadiisa hum iyaga albaaqiina baanu ka dhignay kuwa baaqiga ah dhulka ku baaqiga ah ummaddii intii la halaagay ka bacdi waxaanoo dhan ummaduhu nebi nuux wiilashiisii saddexda ahaa oo mid saam la dhihi jira midna xaam midna yaafif ayaa laga soo farcamay wa taraknaa waan tagnay baa ilaahay yidhi taraknaa waan tagno waan baaqiyeenna calayhi nebi nuux dushiis fil aakhiriina kuwa dambe dhexdooda waxaan ugu baaqi yeelna ugaga dhex tagnay fanaa'an xasanan dheh ammaan wanaagsan cid kastaa nebi nuux waa la ammaanaya ummad kasta carabkeedaa lagu ammaanaya salaamun nabadgelyo calaa nuuxin nebi nuux dushiisa ha ahaato filcaalamiina caalamiinta dhexdooda salaamun caadir oo min allaahi ka ahaatay iyo khalaa'iqda oo dhan ka ahaatay calaa nuuxin nebi nuux ha ahaato filcaalamiin weligeedba waa jidhaaba nebi nuux salaamun taasaa u taalla innaa nagu ilaahay wuxuu yidhi kadaalika sidaas baanu najzi ku jazaynaa almuxsiniin qofkii ixsaan sameeya sheeg sheeg wanaagsan waa arrintan bal u fiirso qofkii wanaag sameeya saasaan ku abaalmarinaayo sheeg sheeg wanaagsan baan u baaqi yeelnaa ilaa aakhiri dahri ilaa zamanku ka dhammaanayo weligeed innahu nebiyullaahi nuux min cibaadinaa buu ka mid ahaaday addoommadayada almu'miniina ee mu'miniintaah iimaanka kaamilka ah iyo yaqiinta weyn ilaahay ku arsaaqay umma intaa ka bacdi ilaahay wuxuu yidhi aqraqnaa waxaanu haftaynoo halaagnay alaakhariina ayaanu halaagnay kuwii kale kuwaan haddii la badbaasho kuwii kale gaaladii ayaanu halaagnay kuwaa nebi nuux rumayn weeyaan oo diiday inay rumeeyaan can aakhirihim ilaa kooda u dambeeyey falam tabqa minhum caynun tadruf il bilig dhahda dhaqdhaqaaqaysa kama harin sheegsheeg kama harin raad kama joogo waa la baabi'iyey qolada iyaga ah iyagana sidaasaa ku dhacday darsigeennu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab